bartuun cabdi cali waxa ay ka mid tahay gabdhaha dhallinyarada ee ku nool magaalada beledweyne waxa ay si bilaash ah u tababartaa haweenka barakacyaasha ah bartuun ayaa haweenkan barto xirfadda cilaansaarka si ay uga shaqaystaan ayna uga maarayaan nolosha caruurtooda raadiyo beerula ayay ugu warantay haweenka ay barto xirfadda cilaansaarka iyo waxa ku dhaliyay shaqadan ee bartay xirfadda cilaansaarka aan bartay xirfadaas lama seexanin waxaan sii baray haweenka barakacyaasha ee ku nool magaalada beledweyne gaar ahaan kaamka doonguduud iyo kaamka sugow kaamka oo doonguduud waxaa ka tababaray shan qofood kaamka sugowna toban qofood cilaankaas oo ah qaabo kala duwan xirfadihiisa qaababkiisa kala duwana u baray saasay tahayna ma haystaan xarumo ay ku shaqaystaan balse waxaan rajaynayaa xirfadii aan baray inay ku shaqaysan doonaan ee meel iskaga soo saari doonaan ee noloshooda iyo nolosha qoyskooda familkooda ay ku maaray doonaan waxaan rajaynayaa inaan baro qof kasta oo xirfadda cilaansaarka inay barata rabto inaan baro ayaa diyaar u ahay ilaa hadda anigana aan ku baro si bilaash ah qof kasta oo rabo inaan ku bari doono sida aan kusoo bartoo kale ay kusii shaqaysan doonaan ee wax ku qabsan karaan ku qabsan doonaan si noloshooda kala duwan ay ugu maarayaan intii aan barayna inay meel iskaga soo saari doonaan ku shaqaysan doonaan aan rajeynayaa qaar ka mid a haweenka ay barto xirfadan ayaa u mahadceliyay iyagoo codsaday in la geeyo xarumaha cilaansaarka si ay ugu sii shaqaystaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa hibe cali garaad waxaan joogaa kaamka doongaduud gabarta cilaansaarkay bartay waa u mahad celinayaa xarun cilaan aan ku saaro alii baro alii furo siaan ooga sii shaqaysto hooyo caruur haystaan ahay waxaan rabaa in lii furo waxaa lay baray xirfadda cilaansaarka marka waxaa u baahanahay meel oo ku shaqaysta caruura ii joog gabadha ii bartayna cilaansaarka waa ku mahadsantaa mahad celinaa waxaan ka mid ahay haweenka joogo kaamka doongaduud gabadha hadda waa ii suubisay cilaansaarka waan bartay waa inuu ku mahadsan tahay haddana waxaan rabaa inay meel lii fariisiya aan ku shaqaysto maadaama cilaanka aan bartay haweenka xirfadan la baray ayaa hadda wixii ka dambeeya ku shaqaysan doono si ay u maareeyaan noloshooda inkastoo ay jiraan haween kale oo barakacyaala oo rabo in la baro xirfado